wasaaradda beero iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle iyo weliba yeeshaacida ini dadaal xoogan iyo ankajarta sidii lan hele lahay kaydadka biyo si biyi lan hele xiliyidah webiguusa biyilaangnagada injineer cumar oo kumid agaasima waaxeedada wasaaradda beero iyo waraabka hirshabeelle iyo weliba huse sharaxay qorshayaalka wasaaradda kalata biyo yaraanta webiga shabeelle way kala daran yahay hubigan hadda special markaan kasoo qaadno joorweer ama xintooyda wixii ilaa iyo balcad waxaa ka jiro biila-aan baahsan oo hubiga everwab laakiin joorweer xintooyda ka bilaab ilaa iyo sabuun ilaa iyo maade biyaha ku jiro alxamdulilah idoosaan hubi uu guday maxaa keenay joorweerkaas ama xintooydaas oo meesha lagu dhisay barsimaadkii hore oo cadhistay dowladda talyaaniga waxaynu u dhistay warshada weyn oo biila-aan hadda ka hor qabatay matoorkeeda qaybta mashinariga matoorkaas hadduu bii waayo ma shaqaynayo dowlada warshadii ayaa howlgab noqotay shaqa la-aana ku dhacday biila-aana waa iskooyin waaweyn la sameeyey nin injineera la keenay ayagana saasaa lagu emergency garay karaa ilaahay subxaanau watacaala cariirigan asaga dadka ka qaadi karo iyadoo roob la helin cariirigan lagama baxayo waa loo kayaaba ilaahay qudradiisa sidaa darteed wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle nimankan refrainka degan ama huda agaarkiisa degan talooyin fara badan ay samaysay maadaama biyihii ay isbedeleen nadaafadoodii iyo kalarkoodii ayba meelaha qaar ay cagaarteen in biyahaas horta loo dhawaanin oo la cabin wasaaradda caafimaadkana in badan ay oga digtaa ciddii cabaysane oo biyo kale ay haysanayna inay biyihii iska karkariyaan jermiskii wixii ku jiray ay ka dhintaan filtration ay ku sameeyaan sidoo kale wasaaradda haddana waxay taabigelisay mashaariic fara badan oo hay-ada wasaaradda ay la shaqayso oo arrimahaas kala shaqaysa wasaaradda inaan loo qodo shallows ama wiles ceelo ceelasha way kala duwan yihiin kuwa waxaa jiro oo ceelal gacan la yiraahdo kuwa waxaa jiro oo ceelashii caadiga ahayd ceelooyin fara badan ay leeyihiin oo maanta ay emergensigan intuu socdo ay ka baxaan tulooshimka qaar waxyaaba leedaha barnaamij xiin ayuu yaqaana hubiga dhexdiisa ayaa meel laga dooxa god camal loo qodaa sidii ceel camal biyo macaan badana ka soo baxaa laakiin walow uu baahan yahay in la ilaaliyo